hadalno shirka ka furmay caasimada galmudug dhuusamareeb waxaan u arkaa wadatashi kasoo bixi doono wadatashiga kasoo bixi doono inuu noqon doono mid miradhal u ah jiilka soo korayo iyo kan soo socdaba waxaan filayaa inuu noqon doono mid lagu farxo lagu naaloobo taasina waa mid soomaaliya u horseedi doonto guul iyo horumar maadaama shirarka hore ee maamul goboleedyada iyo markii ama khilaafku yimaado beesha caalamka ay oran jirtay miladlaha lagu qabtay miladla maanta waan ka baxnay dalka yagii ayaan ku qabanaynaa caasimadayadii maamul goboleedka galmudug baan ku qabanaynaa waa mid horokacle waa mid u horseedi doonto midnimo iyo wada jir insha allah
magaalada dhuusamareeb ayaa joogtaa bal magaalada iyo dhaqdhaqaaqyada ka jira iyo shirarka kale gaargaarka ee magaalada ka socda ee ku aadan qabsoomada shirka
kulamada way socdaan sidaad ogsoon tahayba waxaa naga maqnaa oo keliya inta kaleta maamul goboleedyada meeshu waa ay ku dhamaayeen shalay baa waxaa u dambeeyey deni oo madaxweynaha maamul goboleedka puntland maanta ayuu soo cadabto yimid axmedmadowgana shalay buu yimidba marka dhammaan waa lagu dhan yahay waxaan la wada sugahayay waxay ahayd madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo haddana waxaa dhacay kulamays aragga ahaa koowaad oo weji weji ah oo aanan waxyaalaha kasoo baxay aan wax hadda banaanka yaala is ahayn laakiin u horseedahayo soomaaliya horumar iyo midnimo iyo isaac kulankan wuxuu si wejigiisa koowaad ka mid doonaa berito haddii rabbi idmo hor dhici mayno laakiin waxaan ka rajeynaa waa mid mustaqbal u leh dalka iyo dadka insha allah
mudane xasan cali su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay dabcan galmudug waa dowlad curdun ah oo dowlad goboleedyada ka tirsan dabcan waxaa dadku ay sheegayaan markii khilaafeedkeedu ay xalisay intii kale soomaali weyn ay usoo jeesatay marka bal galmudug heerka xilligan ay marayso maxaa la odhan karaa
galmudug way isku tashatay dadkeeduna dad waxaa weye israacsan isu tanaasulay helay hogaan dhab ah galmudug sidaad ogsoon tahayba waxaa soo daadsaday waxay ahayd khilaaf dhex yaalla khilaafka isaga ahaan maanta way ka gudubtay oo dowladda federaalka ahayd iyo hogaanka la doortay axmed cabdi kaariye oo hadda ay bulshada u taqaano axmed mudeeye waxa uu horseeday furihii mustaqbalka u noqon lahaa galmudug inuu soo saaro isagoo a markaa kaashanayo mujtamaciisa uu hogaanku yahay oo ku kalsoon taasi ayaa sababtay in ay madal madal qaran oo ay ku dhan yihiin maamul goboleedyada inuu maanta geliyo taasina galmudug waxay u noqonaysaa ammaan iyo gobonnimo ay ay u horseeday maamul goboleedyada kale waa mid ku dayasho waxaan leenahay hogaanka cusub axmed madoobe axbaabka hogaanka cusub axmed cabdi kaariye waxaan leenahay ha noqdo midkii furaha mustaqbalka soomaaliya gaarsiin lahaa aada iyo aad baan ugu faraxsan aan ku faraxsannahay waxaan kaleeto si diirad oo kal iyo laab leh aan u ammaanayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo shirkani qabanqaabadiisii iyo isku aadintiisiba intaba awood iyo fikir iyo xigmad bageliyey isagana uu ku ammaanan yahay dalkii dadkuna in lasu tanaasulo waa qasab hogaamiye koox hogaamiyaasha maamul goboleedyada kaleetana waxaan leeyahay waa inaad tanaasulka iyo danta guud ee soomaaliya eegtaan si loo helo soomaaliya midaysan oo israacdo insha allah calimaad waxa aad ka tirsan tahay xildhibaanadii hore galmudug oo ilaa iyo hadda xasaanadoodii ay markaa muuqato bal ka waran shirarka ka dhacaya ee dalka gaar ahaan midkan xilligan dhuusamareeb ay martigelinayso maxaa uu kaga duwan yahay baad is leedahay shirarkii hore dalka ka dhici jiray wax badan buu kaga duwan yahay tani waxa weeye waa khilaaf bixin la dhex dhigayo iyo xal la doonayo inay soomaaliya u noqoto mid miradal ah sidaad ogsoon tahayba maamul goboleedyadu tabasho iyo waxbay sheeganayeen tabashadaasina in laga gudbo dalkana loo helo doorasho ku dhacdo qof iyo cod sida baarlamanka guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalka ku dhawaaqay sidaa ogsoontaan dastuurkana kuma qorno wax la yidhahdo doorasho dadban sidaas daraaddeed sidii hanaankaas doorasho loo qaban lahaa dalkana loo gaarsiin lahaa qof iyo cod ayaa aayaheedii laga tusanaya waa mid soomaaliya u noqon doonta horumar iyo hiigsi
laakiin waxaa laleeyahay wakhtiga dowladda federaalka oo gawaabsi ah iyo weliba muduxileedkii madaxda dowladda oo sii idlaanaya inaanay suurogeli karin in xilligan doorasho la qabto oo qof iyo cod ah laakiin doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray uun la qabanayo marka guddiga doorashooyinkanu sidaasi ayay sheegeen sidee bay markaa ku dhici kartaa baad isleedahay doorasho qof iyo cod ah mar haddii guddigiiba ay sheegeen inaysan xilligan dhici karin waxaad ogsoon tahay dowladda hadda jirto waxaa ka horeysay dowlad xilligii loogu talagalay doorashada markii ay qaaday sirkamas duruuf ay timid ay isku qabsoomeynin waxaa loogu diray mandate cusub haddana waxaan filayaa soomaaliya waxay u baahan tahay ayada ruuxeeda in qodxaha daadsan laga xaaqo laga xaado si hanaanka doorashada qofkii cod ay u gaarto dhammaan maamul goboleedyada iyo baalkii ay u gaarto soomaaliya o dhan marka haddii loo baahdo oo aayaha soomaaliya looga hadlo shirkan ka soo baxdo muddo kordhin la helana waxaa weye dalka hoggaan buu leeyahay hoggaankaas baan raacaynaa haddii ay noqoto hal la qabto ay noqotona habkii loo qaban lahaa baa laga wada hadlaya mar walbeeto waxaan filnaa waxaa weeye israac iyo gobodnimo iyo guul aan ku tilaabsanaa beenna soomaaliya soomaaliya uma baahna dulundaabyo iyo dabadhac dambeeto cadceed soo baxday calaacal laguma dedo soomaaliya hadda waxay usoo jeestay aayaheeda inay ka taliso aayaheedana way meelmarin doontaa insha allahu tacaala doorashaduna sidii loogu talagalay u dhacaysa hadduu ilaahay idmo ama muddo kordhin hala siiyo ama ha noqoto habka lagu qaban lahaa in laga wada hadlo taas waa mid soomaaliya ay ka tashanayso soomaaliyana ay u taallo waana midda aan u fadhino insha allah waxaan rajeynaynaa firihii mustaqbalka soomaaliya inuu soo ifay oo ay tahay midaan calacalax lagu jeedi karin arrin aad iyo aad waxay ahayd indhaha loogu hayay arrintaasina waa mid aan soo wada dhaweynay waa midaan ku faraxsannahay haddana soomaaliya odigiis iyo geyn waa isku mide meel ba hal meel baan wax u wada wadnaa hal meel baanan doonaynaa inaan wax wada gaarsiino axmed madoobe wuxuu ka mid yahay madaxda maamul goboleedyadu ka mid yahay wuxuuna ku qasban yahay inuu hanaanka soomaaliya iyo udub dhaxaadkeeda wax ka taago tinta toosana lagu wada tooso insha allah wixii soo baxo berita ayuu shirka furmayaa wixii shirkaa ka soo baxo ama miradalkiisa ay noqotona waan wada wadaagi doonaa hadduu rabiidna